You're with SBS Radio.
Een, cabdixamiid halkan maanta een, waxaad bixisay seminaar ku saabsan eh, sida loo baaro eh, cudurka kansarka waana eh, national powel cancer oo screening programkii ee dowladdu ay dejisay Eh, waxaad maanta la wadaagtay eh, jaaliyadda soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa ku nool xaafadda heidelberg bal noo sharax Ah, walaal waa mahadsan tahay Ah, waxaa weeye cabdixamiid macalin daahir oo from cow health maanta barnaamijka aan u keenay communityga waxaa weeye bowl cancer screening waa national muxuu ahay tashay baar oo dowladdu ay ugu talagashay dadka australia si looga hortago kansarka ku dhaca mindhicirka iyo maarata mindhicirka xiidmaha weyn marka barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay muhiimadiisa tahay maadaama kansarkan uu yahay kansarka saddexaad oo ku dhaca dadka wadankan australia uu yahay kan labaad oo dadku inta badan u dhintaan australiana ay tahay wadamada uu ugu badan yahay bowl cancerka markaas cancer council victoria baa programkan community ka wacyigelinaysa sidoo kale janalada qaarkood janal seven janal nine xayisiinta noocan oo ingiliisha baa ku jirta laakiin muhiimadeedu waxay ahayd maantay inaan communitiga weliba dadka u dhexeeya ilaa afartan iyo shan ilaa toddobaatan iyo afar oo barnaamijkan waxaa loogu talagalay konton ilaa toddobaatan iyo afar dadka jira bay dowladdu usoo dirtaa marka si dadku uga faa'iidaystaan barnaamijka isaga ah oo ay u sameeyaan shaybaarkaas marka uu u yimaado badanaa dadka inta badan communitynada way xooraan ama hadday mar sameeyaan mar labaad ma sameeyaan barnaamijkanna waxaa weeye every two years baa labadii sanaba hal mar baa loo soo dirayaa qofka
Eh, bashqadan aad hayso boxkan waxyaabaha ku jiro haddii aad dhagaystayaasha eh, sbs aad u sharaxdo Ah, okay boqoshadan waxaan u sharaxayay communitiga waxaa ku jira laba bocood oo maaragtay waaweyn oo loogu talagalay toiletka in la kor saaro iyo laba musqusha iyo laba dhalo oo yaryar oo lagu qaadaya saxarada iyo sharaxaad ah sidii loo qaadi lahaa marka labada dhalo midda ugu horeysa baa waxaa ku qoraysaa magacaaga iyo muxuu ahay to adresskaaga date of birthgaaga iyo maalintaas saxarada qaadaysa markaas bacdan weyn baad musqusha kordhigaysaa marka hore qofku waxaa loo baahan yahay waa barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay ragga qofku inuu markaas kaadsho intuu saxaroon oo markaas uu musqusha falaash gareeyo oo biyaha raaxiyo taasna waxaa la- l- looga hortegayaa shaybaarku wuxuu baarayaa dhiig ku jira saxarada marka lama rabo in haddii dhiiggaas uu kaadida ka yimaado oo kale uu maaragtay kharibo shaybaarkii marka dhaladaasaa ku qaadaysaa marka labaadoo aad fariisatid intay rabadaha qaadato ama isla maalintii ama maalinta ku xigta ama laba maalmood ka bacdi dhalada labaad baa ku qaadaysaa saxarada labada dhalo markaad dhammaystirtid ayaad markaas waxaa dhigaysaa boostada boostadana waxaa la socda boqshadii lagu celin lahay baa markaas la socota
Eh, marka qof walba gurigooda ayaa loogu diraa bashqadan aad tustay ee qalabkan ku jiro ee, dabadeedna markay soo gaaraan ee, qaabkan hadda aad ugu sharaxday maanta dadkii halkan ka soo qaybgalay ayay u samayn karaan Een, maxaa loogu gan leeyahay marka ee arrintan waxaa loogu gan leeyahay arrintan in kansarkan haddii la ogaado goor hore uu wax ka qabashadiisu aada u fiican tahay oo tobankii qofba sagaal ama boqolkiiba sagaashan si wanaagsan looga daaweyn karo marka muhiimadda ugu weyn oo dowladdu ay barnaamijkan ay ku bixinayso waxaa weeye in hore laga ogaado oo maaragtay haddii qofka la ogaado goor hore markaas waxbaa laga qaban karaa oo successful treatment si fiican baa loo daaweyn karaa muhiimaddiisa ugu weyn waa taas iyo in dadku aysan dhayalsan ama maaragtay ay saxoorin ee laakiin ay u arkaan midda tan hadiyad nololeed oo ay ku badbaadinayaan naftooda
Een, waxaan arkayaa odayaal eh, da'da aad sheegtay baa fadhiyay halkan Eh, soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka kansarka halkan u dhinta een, sidaanu la soconno ma kansarkan hadda eh, bawlka ah, mindhicirada ku dhaca miya mise waxaa ku badan eh, noocyada kale ee kansarka walaahi barnaamijkan wuxuu ku soomaali keliya kuma saabsana oo barnaamijka waxaa anagu hadda samaynaynaa communitiyada horn of africa sida maaragtay eritrea etoobiya soomaali suudaan bro- programmadaas oo dhan maadaama maaragtay ay u baahan yihiin dad wadamadooda ka yimid sida anoo kale soomaali ama qof kaloo afrikaana inuu luqadooda ugu sharxo sida hadda odayaasha galabta waxaa ugu sharxa soomaali su-aalo badanna waa i weydiiyeen oo soomaali baa uga jawaabay aad iyo aad bayna ugu qanceen oo waxaan filayaa inay wax weyn ka faa'iidaysteen
ugu dambeyn waxaan la soconnaa australia sida aad sheegtaba in uu ku badan yahay cudurkan kansarka ilaa iyo saddex boqoloo kun oo qof ka badan in ay la tacaalayaan maxaa marka sidiisaba la dhihi karaa kansarku waa uu sababaa horta walaahi kansaro badan baa jira laakiin kan galabtay aanu kala hadlayno communitiga waa bowl cancer screening bowl cancerka marka waxyaalo badan baa sababa sida muxuu ahay cunitaanka badan oo hilibka maaragtay red meatka ama hilibka guduudan qofka life stylkiisa ama noloshiisa fadhiga badan socod la-aanta ama activity la-aanta qofkoo maaragtay cayilka badan waxyaalo badan baa keena laakiin ujeeddada galabta waxay ahayd sidee hore looga ogaan karaa waxa keena inta badan macno ma samaynayso laakiin muhiimka ugu weyn waxaa weeye haddii la ogaado goor hore si fiican baa wax looga qaban karaa waxa keliya oo goor hore lagu ogaan karana waa shaybaarka muhiimka ugu weyn oo qodobka communitiga maanta aan la qaybsano taasuu ah
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.